bangiga i b s faraciisa magaalada kismaayo ayaa tababara qoonkaroos ay ugu qabtay soddon haween oo ganacsiyo yaryar ku leh magaalada kismaayo kuwaas oo horey bangiga maalgelin ugu sameeyey tababarkan ay haweenka lagu barayey si loo kubcin karo ganacsiga guulaystay qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay tababarkan ayaa u mahad celiyey bangiga i b s faraciisa magaalada kismaayo iyagoona sheegay inay si weyn u caawiyeen i b s bangi tirakalada waxaan ka qaadanhayaa maalgelin maasha mada
intay kasoo qayb gashay anigoo ah firdoosa maxamed faarax saddex jeer ka qaatay hadda la sugaayo alxamdulilah shukri baahidaheena waa daboolenahay b s hayad walba oo kalluumaysi oo noo imaato intay dee ku xariirsantihiin i b s bankigeena sheegna kheyr allah siiyo baabuura ii gadeen baabuur labaadaan ka gatay inkastoo shil oo naga galay haddana baabuurkii saddexaad aan kasoo rajeynayna inayna siiyaan i b s mar walba madaxay noo saaran tahay iyo wixii ka shaqeeyay iyo wixii maamuloo karka xukumo oo dhan
waxaan ka shaqeeyaa suuqa kalluunka ee jubbaland waxaan ka mid nahay haweenka ka shaqeeya suuqa in muddo ah waxaan maanta meeshaan isugu imaanay ee noogu eertay seminaar ah i b s bangi oon aada iyo aada usoo dhaweyneyno in muddo ahna aan kasoo qayb qaadanay markaan faahfaahiin ka bixiy horta bangi la mid ah kismaayo kuma yaalo inta bangi oo kismaayo ka shaqeyso markaan faahfaahin toosa ka bixiyo dadka waxaan ka mid ahay lambar kow markii la asaasa iyadoon xarun lahayn ka qayb qaateen oon guryaheyni iyo xaafadaha ay nagu diiwaangelisay oo guruub dhan lix iyo labaatan ruux u keentay dabaq la dhaho hoos weyne oo ku yaalo dahabshiil dabadeeda dambe ama dhinaceeda kasoo horjeedo adiga aada iyo aadaan u ammaanaynaa tiraka waxaan ka qaadanay saddex jeer hadda waxaan halkaa u fadhinaa markii afaraad hadduu ilaahay idmo oo ay nagu soo xushay su ilaahay ogyahay inaan dad wanaagsannaha waayo qof xun hadduu mar ku xumeey waa og tahay inaan dib dambe loo weecan doonin lacagaha waxaan kow kala soo jaan qaadnay shan boqol oo doolar haddana waxaan mari haynaa ilaa iyo heer laba kun saddex kun nin walba suu u fiicanya ama wixii markaas uu ka codsaday boqolkiiba markii dadkaas labaiyo toban ay u saarantay iyada sideed doolara u saara aada iyo aad bay bulshada ama ganacsatada yaryarka oo bisnesyada ay usoo kubcisaa ammaan oo gooniyay mar walba nagu leedahay